hadday noqoto taliska qaybta booliiska hadday noqoto degmooyinka qaybtood dawlkaxigeenada gobolka taas oo ka mid ahay dardargelintii wada shaqayntii bulshada iyo maamulka runtii meel fiican bay noo maraysaa isimadii gobolka bari oo isimadii ugu xurmada badnaa ama hay-adda ugu sarreysa dalka ayaanu maanta la kulanay kulan aada muhiim noogu ahaa kulankii furaha u ahaa u ahaa wada shaqaynta meel fiican baan wax soo gaarsiinay waxyaabo badan iyo qodobo badan iyo ilaa saaka baanu ku wada jirnay ilaahay kheyraa siiyo isimadeena sharafta leh wax badan baanu isla gaaray talooyin badan bayna siiyeen ducooyin iyo kalsooni siin baanu ka helnay waxaan rajaynaynaa annagoo wada jira inaanu ka wada shaqayn doono sidii gobolkaani uu mar kale cagihiisa ugu istaagi lahaa haddii ilaahay idmo horaa loo yiri soomaalida waxay dhahdaa ma qubane waa janjeersatay insha allah gobolka bari inuu cagihiisa ku istaagaan rajaynayna hadduu alla idmo isimadana aad baan ugu mahad celinaynaa sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin ilaahna waxaan ka rajaynaynaa inuu ducadooda noo aqbalo wax badan baan isla jeexjeexnay wixii aan isla jeexjeexnay iyo wixii aan ka wada hadlayna waa isku fahanay waxaanu rajaynaynaa inuusan noqon kulankii u dambeeyey waxaan rajaynaynaa inuu yahay kulanka u horeeyey kulamo badan oo maarata badanna waanu yeelan doonaa